intii uu ololaha doorashada ku jiray madaxweyne donald trump waxa uu socdaalka sharci darrada ah ku tilmaamay dhibaato weyn oo haysata dalkan maraykanka waxaana uu wacad ku maray inuu si dhaqsiya leh ugu dhaqaaqi doono hirgelinta siyaasado isdabajooga oo muran badan dhaliyey si loo xakameeyo socdaalka sharci darrada ah iyo in la xakameeyo soo galootiga cusub waxaan hagaajinaynaa xuduuddeenna waxaan rabnaa in dadku ay ku soo galaan waddankeenna oo keliya si sharci ah iyo marka aan u ogolaanno ayuu yidhi donald trump intii lagu guda jiray khudbaddiisii guusha ee uu ka jeediyey florida hase ahaatee maaraynta malaayiin qof oo dalkan dib ugu soo noqdaa waxay la imaanaysaa caqabado waaweyn oo dhinaca sharciga ah warbixin uu soo saaray macadka siyaasadda socdaalka ee maraykanka ayaa isla aragtidaasii qabta macadku waxa uu sheegay inay jiraan waddooyin badan oo loo maro hanaanka helista fiisaha ama dalkugalka maraykanka mid walbana uu leeyahay wakhti iyo dib u dhacyo kala duwan oo mararka qaarkood wakhti dheer la sugo xadaynta tirada muhaajiriinta ee dalkan maraykanka soo gelaysa sanadkii iyo kootada uu waddanku qaadanayo waxay abuuraan dib u dhac ballaaran sida uu macadku sheegay iyadoo qaar ka mid ah codsadayaasha ay wajahayaan sugitaan tobannaan sana ah soo galooti badan oo aan sharciyaysnayn ayaa laga yaabaa inay waayaan qaab ay ugu biiraan ama ula qabsadaan hanaanka sharci sugista sababtoo ah siyaasadaha dib u soo celinta oo xadidan sharcigii dib u habaynta socdaalka sharci darrada ah ee soo baxay kun sagaal boqol lix iyo sagaashankii iyo xeerka mas-uuliyadda soo galootiga ayaa ka hor istaagaya dadka horey sharci darrada ugu soo galay maraykanka inay mar kale ku soo noqdaan marka laga saaro ololihii musaafurinta ee ugu weynaa taariikhda maraykanka trump ayaa wacad ku maray inuu dhaafi doono tiradii la masaafuriyey marka la eego xilligiisii ugu horreeyey iyada oo la qorshaynayo in loo isticmaalo ilaalada qaranka si loo ururiyo dadka soo galootiga aan sharciga lahayn trump wuxuu sidoo kale ku baaqay sharciga alien enemies act oo ah sharci qarnigii siddeed tobanaad soo baxay kaasoo u oggolaanaya madaxweynaha inuu masaafuriyo dadka u dhashay dalalka loo arko inay cadow ku yihiin maraykanka trump waxa uu hiigsanayaa inuu si weyn u dhimo dadka aan sharciga haysan taasoo ay taageerayaashiisa u arkaan inay tahay tallaabo loo qaaday dib u soo celinta nidaamka inkastoo kuwa ka soo horjeeda ay ku doodayaan inay horseedi doonto dagaal dhinaca sharciga ah iyo caqabado ku aadan howlaha ku xidhiira iyo tasiilaadka loo baahan yahay jeremy robins oo ah agaasimaha fulinta ee hay-adda golaha socdaalka maraykanka ayaa email uu u soo diray v o eda ku sheegay in haddii madaxweyne kasta uu doorto inuu wado musaafurinta tirada badan ay taasi dalka ugu kici doonto qarash aan caadi ahayn iyadoo sidoo kalena burburinaysa xukuumadda joe biden ilaa soddon kun oo muhaajiriin ah oo u dhashay ilaa afar waddan cuba haiti nicaragua iyo venezuela ayaa loo oggolaaday inay si sharci ah u yimaadaan maraykanka haddii ay buuxiyaan shuruudaha qaarkood trump ayaa ballan qaaday inuu soo afjari doono qorshahaasi iyo wadiiqooyinkaasi socdaalka dadaal lagu xoojinayo baaritaanka kuwa soo gelaya maraykanka trump wuxuu ballan qaaday inuu cusboonaysiin doono oo uu ballaarinayo xayiraadaha safarka oo ka kooban liis ballaaran oo dalala ololaha trump ayaa sheegaya in tallaabadani ay sare u qaadi doonto amniga qaranka inkastoo ay dhalisay walaac ku saabsan takoorka iyo xorriyadda madaniga ah